wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay mashruuc lagu dhisayo xaafadaha iskuroranka ee ku yaala dalka mashruucan oo ay si wadajira usoo qabanqaabiyeen wasaaradda howlaha guud gaar ahaan mashruuca nagahad iyo bangiga adduunka ayaa ujeedkiisu ahaa kulamo lala yeelanayay hay-adaha caalamiga ah qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada dalka shirkan oo ka dhacay magaalada nairobi ayaa loo gol leeyahay in dhammaan qaybaha khuseyso ay ka yeeshaan aragti mid ah si loogu hirgeliyo gobolada dalkeena soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi sheekh cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka shirar socday muddo isbuuca oo aan halkan nairobi kula lahayn weel bankiga iyo deeqbixiyayaasha iyo maxaa la yidhahdaa bartinarsi kale dowladda kala shaqeeya mashaariicda horumarinta aan halkan nairobi kula lahayn mashruuca ugu muhiimsan ee aan halkan u joognay isbuucan wuxuu ahaa mashruuca nagaad oo magaalooyinka soomaaliya kuwooda ugu muhiimsan laga soo bilaabo hargeysa garoowe dhuusamareeb beledweyne muqdisho baydhabo iyo kismaayo oo ah toddoba magaalo ka fuliya maxaa la yidhahdaye mashaariic waaweyn hargeysa hadda ayaa lagu soo daray laakiin lixda kale ee magaalo horay shaqo badan uga hayay ayaa halkan waxaa la isku wareysanayey waxqabadka halka uu marayo iyo maxaa la yidhaahdaa hadday jiraan wax caqabada iyo hadday wax jiraan wax gaabisa iyo wixii horumar ee la gaariba arrintaasoo runtii arrin aad u qurux badan ahayd aadna aan uga mahad celinay shaqadii qiimaha badan ee ka socday magaalooyinka aan soo xusnay magaalooyinka aan soo xusnay shaqooyinka laga qabtay waxaa ka mid ah in loo dhisay jidad aad u qiimo badan oo dadka deegaanadaasi aad u mahadiyeen sidoo kale in biriijya loo dhisay sidoo kale in hadda gacanta lagu hayo biyomareennada magaalooyinkaas in iyadana xal loo helo oo dabcan qorshaha iyo mashruuca qayb ka ahaa waxaa farxad noo ahayd inaan maanta halkan iyadana ku daafurnay mashruuc cusub cusub oo isagana boqol milyan ka badan ku kici doono insha allah oo isla magaalooyinkaasi qaybo kale oo ka dhinnaa lagu kafargarayn doono oo lagu qaban doono